imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee falimaha rasuullada butros iyo korneliyos haddaba waxaa kaysariya joogay nin la odhan jiray korneliyos oo taliyo u ahaa boqol askari oo la odhan jiray ciidanka talyaaniga ninkaasu nin cibaadaysan buu ahaa oo ilaah buuna ka cabsan jiray isaga iyo gurigiisuba dadkana sadaqooyin badan buu siin jiray oo had iyo goorna ilaah buu baryi jiray abbaaraha sagaalka saacadood oo maalmeed wuxuu riyo bayaan ugu arkay malaa'igtii ilaah oo u soo gelaysa oo ku leh isaga korneliyasow markaasuu aad u fiiriyey isagoo cabsanaya oo wuxuu ku yidhi waa maxay rabbiyow markaasay ku tidhi baryooyinkaaga iyo sadaqooyinkaaga waxay ilaah hortiisa u baxeen xusuus haddaba waxaad niman u dirtaa yaafaa inay u soo yeedhaan simoonkan la yidhaahdo butros wuxuu marti u yahay nin simoon la yidhaahdo oo megdeeye ah oo gurigiisu ku yaal badda dhinaceeda oo kolkii malaa'igtii isaga la hadashay ka tagtay wuxuu u yeedhay laba mididiin iyo askari cibaadaysan oo ka mid ah kuwa had iyo goorba u adeegi jiray oo markuu wax walba u sheegay ayuu wuxuu u diray yaafa haddaba maalintii dambe intay safrayeen oo magaalada ku soo dhowaanayeen ayaa butros wuxuu tegey gurigii dushiisa inuu ku tukado abbaaraha saacaddii lixaad waana gaajooday oo wuxuu doonayey inuu wax cuno laakiin intay wax u diyaarinayeen ayuu riyooday wuxuuna arkay samada oo furantay oo waxaa soo degayey weel sida shiraaq weyn oo kale oo afartiisa geesood loogu soo dejinayo dhulka oo waxaana ku jiray jinsi kasta oo xayawaan afar lugood leh iyo waxa dhulka gurguurta iyo haadda cirka oo waxaa isaga u yimid cod leh kac butrosow gowrac oo cun laakiin butros wuxuu yidhi saasayna noqon rabbiyow maxaa yeelay weligay ma aan cunin wax xaaraan ah oo aan nadiif ahayn mar labaad codkii baa u yimid isagoo leh wixii ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin taasuna waxay dhacday saddex goor markiibana weelkii waa loo qaaday samada haddaba butros intuu si aad ah ugu wareersaday riyadii u arkay waxay micnaheedu ahayd bal eega nimankii korneliyo soo diray iyagoo mar weyddiistay gurigii simoon ayay waxay istaageen albaabka hortiisa waxayna u yeedheen oo weyddiisteen in simoonkan la yidhaahdo butros uu meeshaas marti ku yahay iyo in kale oo butros intuu riyadii ka fikirayey ayaa ruuxu wuxuu ku yidhi bal eeg saddex nin baa ku raadinaysa haddaba kac oo hoosta tag oo raac adoo aan shaki lahayn maxaa yeelay anaa soo diray markaasaa butros nimankii hoos ugu tegey oo wuxuu ku yidhi bal eega anigu waxaan ahay kaad raadinaysaan waa maxay sababta aad u timaadeen markaasay waxay ku yidhaahdeen korneliyos oo boqol askari u taliya oo nin xaq ah ilaahna ka cabsada oo quruntan yuhuudda oo dhammuna wanaaggiisa u markhaati furto waxaa u digay isaga malaa'ig quduus ah inuu gurigiisa kugu yeedho hadallana kaa maqlo sidaas aawadeed ayuu gudaha ugu yeedhay oo martigeliyey maalintii dambe ayuu kacay oo iyagii la baxay walaalihii yaafa joogana qaarkood ayaa raacay isagii maalintii dambe waxay soo galeen kaysariya korneliyosna iyaguu sugayey isagoo isugu yeedhay xigtadiisii iyo saaxiibadiisii u dhowaa markuu butros soo galay ayaa korneliyos ka hor yimid lugihiisana ku dhacay waana caabuday laakiin butros baa kiciyey oo ku yidhi istaag anigu qudhayduba nin baan ahay oo intuu isagii la hadlayey ayuu soo galay oo wuxuuna arkay kuwo badan oo isu yimid markaasuu ku yidhi iyagii idinka qudhiinnu waa og tihiin inay xaaraan u tahay nin yuhuudi ah inuu ku darmado ama u dhowaado nin qurun kale ah hase ahaatee ilaah baa i tusay inaanaan ninna ku sheegin nin xaaraan ah ama aan nadiif ahayn sidaa aawadeed markii la ii yeedhay waxaan imid diidid la'aan saas daraaddeed waxaan idiin weyddinayaa sababtii aad iigu soo yeedheen markaasaa korneliyos wuxuu ku yidhi afar maalmood oo hore saacaddan oo kale ayaan joogay anoo gurigayga saacaddii sagaalaad ku tukanaya oo bal eeg waxaa ii hor istaagay nin qabadhar dhalaalaya oo wuxuu yidhi korneliyosow baryadaadii waa la maqlay sadaqooyinkaagiina ilaa hortiisa waa laga xusuustay sidaas darteed yaafaa cid u dir oo u yeedho simon kan butros la yidhaahdo wuxuu marti ku yahay guriga simon magdeye oo badda dhinaceeda ku yaal sidaas darteed markiiba cid baan kuu soo diray oo si wanaagsan baanna u samaysay inaad timid haddaba sidaa darteed dhammaantayo halkan waa wada joognaa ilaa hortiisa inaannu maqalno waxyaalihii rabbiga kugu amray oo dhan butros wacdigiisii markaasaa butros afkiisa kala qaaday oo wuxuu yidhi runtii waxaan garanayaa ilaah inuusan dadka u kala eexan laakiin kii kastoo ilaah ka cabsada xaqnimadana sameeya quruun kastaba ha ku jire ilaah waa aqbalaa hadalkii ayuu u soo diray reer binu israa'iil isagoo ku wacdiyaya nabad xagga ciise masiix isagu waa wax walba rabbigood idinka qudhiinnu waa taqaaniin hadalkaas lagu faafiyey yuhuudiya oo dhan oo laga soo bilaabay galiili baabtiiskii yooxanaa ku wacdiyey dabadeed iyo siduu ilaah ciisaha reer naasireed ku subkay ruuxa quduuska ah iyo xoogga isagu waa wareegi jiray wanaagna wuu fali jiray oo wuxuu bogsiin jiray kuwii ibliiska caddibay oo dhan maxaa yeelay ilaah baa la jiray isagii annagu markhaatiyaal baannu ka nahay waxyaalihii oo dhan oo uu ku sameeyey waddanka yuhuudda iyo yeruusaalem labadaba isaguna waa kii ay dileen markay geedkii ka soo deldeleen isaga ilaah baa maalintii saddexaad sare kiciyey oo bayaan u muujiyey uma muujin dadka oo dhan laakiin wuxuu u muujiyey markhaatiyaashii ilaah hore u doortay xataa annaga oo isaga wax la cunnay oo la cabnay markuu kuwii dhintay ka soo sare kacay dabadeed wuxuu nagu amray inaannu dadka wacdinno aannuna markhaati u furno inuu kanu yahay kii ilaah ka dhigay xaakinka kuwa nool iyo kuwa dhintayba isaga nebiyada oo dhan ayaa u markhaati fura in mid kastoo isaga rumaystaa uu magiciisa ku helo dembidhaafka dadka aan yuhuudda ahayn waxay heleen ruuxa quduuska ah waana la baabtiisay intii butros weli ku hadlayey hadalladaas ayaa ruuxa quduuska ah ku soo degay kuwa hadalka maqlay oo dhan oo kuwii ka mid ahaa kuwii gudnaa oo rumaystay iyagoo ahaa intii butros la timid way wada yaabeen maxaa yeelay xataa dadka aan yuhuudda ahayn ayaa lagu soo shubay hadiyadda ruuxa quduuska ah waayo waxay maqleen iyagoo afafku hadlaya oo ilaah weynaynaya markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi ma nin baa biyaha diidi kara si aan loogu baabtiisin kuwaas oo ah kuwa ruuxa quduuska ah helay sidaannu annaguna u helnay markaasuu ku amray in lagu baabtiiso magaca ciise masiix kolkaasay ka baryeen inuu dhowr maalmood la joogo